xafiiska f b i-da maraykanka ayaa soo saaray codsi la xidhiira in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka xadidaadda ee biometri oo ah sawir laga qaadayo bu'da isha kaasoo loogu talagalay in lagu kaydiyo xogaha dadka si dabagal loogu sameeyo wakhtiga loo baahdo tallaabadan ayaa qayb ka ah mashruuc ballaaran oo loogu magacdaray tirakoobka soomaaliya kaasoo lagu doonayo in dadka soomaalida ah lagu kaydiyo xogahooda si ay u noqdaan kuwa ay si fudud u dabageli karto dowladda maraykanka ee duulaanka qaawan ku joogta soomaaliya f b i-da maraykanka ayaa si gaar ah waxay u doonaysaa in mashruucan ay ku beegsato culimada aqoon-yahanada ganacsatada iyo ardayda iyadoo ku doodayso inay qayb ka tahay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada waxaana hirgalka mashruucan ay ka dhigan tahay in malaayiin ruux oo soomaali ah ay si dhow ula socoto ameerika xogahooda gaarka ahna isha lagu hayo hay-adda f b i-da maraykanka ayaa hadda raadinaysa shakhsiyaad aqoon u leh majaalkan oo uga shaqeeyo xafiiskooda soomaaliya kuwaasoo howshoodu noqonayso cilad bixinta qalabyada shaqada tababaridda saraakiisha soomaalida ee maraykanka u shaqaynaya iyadoo sidoo kale f b i-du ay baadigoobayso qandaraaslayaal qaata soo iibinta qalabyada shaqada iyo howlgelintoodaba arrinta la yaab kale waxay tahay in f b i-da maraykanka oo ah hay-ad maxalli ah oo loogu talagalay sugidda amniga maraykanka ay soomaaliya ka fuliso howlo sirdoon oo baaxaddan leh taasoo muujinaysa in maraykanku u arko soomaaliya inay tahay gobol ka mid ah gobollada dalka maraykanka haddii f b i-du u hirgelo mashruucan waxaa halis amni ku jira guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda haldoorka ah ee indhaha bulshada ah maxaa yeelay wuxuu maraykanku culaysyo ku soo rogi doonaa ganacsiga xorta ah howlaha waxbarasho ee jaamacadaha iskuullada iyo masaajidda iyadoo qofka soomaaliga ah aanu la gaar noqonaynin xogaha ehelkiisa iyo ganacsigiisa intaba